faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
kulan wacan oo wanaagsan idilahaantiinba dhegaystayaal meel kastoo joogtaan iyo si walbood inoo maqal dhegaysanaysaanbaa halkani waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis ood ka maqal dhegaysataan cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow halka dadyaawa caalamkuna ay naga maqlaan aaladda tibinta tooska ee lefstreamka qodobada warka duhur aad ku maqli doontaan kuwooda ugu door korona dhegaystayaal waxaa ka mid ah muuse biixi madaxweynaha maamulka somalilan oo puntland ku eedeeyay hurinta colaadaha ka socda deegaanka tukaraq baaritaano xalay laga sameeyey degmada hodan ee gobolka banaadir dowladda kenya oo laga taageerayo la dagaalanka al-shabaabka ka dagaalama soomaaliya diiwaangelinta murashaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed oo maanta ka bilaabatay magaalada baydhabo golaha wasiirada maamulka hiirshabeelle oo maanta kulan ku yeelanaya magaalada jowhar ee caasimada maamulkaasi ciidamada maamulka jubbaland oo howlgalka wada deegaana ka tirsan gobolka jubbada hoose qodobada caalamka eed warka ku maqli doontaan dhageystayaal kuwooda ugu door korona waxaa ka mid ah madaxweynaha dalkaasi faransiiska oo ka hadlay banaanbaxyada ka dhacaya dalkaasi qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaana u diyaar garoba goordhow warkii oo intaa ka faahfaahsan
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka gayigeenna cadaada redio
wacan oo wanaagsan mar kale dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan warkii duhur ayaan ku guda jirnaa qodobadaad hore u maqasheen waxay ahaayeen kuwa ugu door karoon warkayaga duhurnimo haatanna iyagii oo fidsan aynu ku bilownay madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa maamulka puntland waxa uu ku eedeeyey hurinta colaada ka taagan deegaanka tukaraq ee gobolka sool madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo shalay booqasho aan la shaacin ku yimid deegaanka tukaraq ee gobolka sool ayaa waxa uu ciidamada maamulka puntland iyo somalilan ee isku horfadhiya deegaanadaasi kula dardaarmay inay joojiyaan colaada dhanka maamulka puntland maadaama uu sheegay in somalilan aysan diyaar u ahayn dagaallo kasoo cosboonaada deegaanadaasi hase haatee booqashada uu madaxweyne muuse biixi ku tagay deegaanka tukaraq ayaa waxaa ka dhalatay xiisad kale oo dagaal iyadoona wararka laga helayo deegaankaasi ay sheegayaan in habeenkii xalay ahaa ay rasaas isweydaarsadeen ciidamada isku horfadhiya deegaankaasi ee maamulada puntland iyo somalilan kala taabacsan madaxweyne biixa ayaa sheegay in somalilan aynan weerar ku ahayn puntland oo aynan diyaar u ahayn inay duulaan ku qaadaan balse taasi beddelkeeda ay diyaar u yihiin inay iska difaacaan weerar waliba oo dhankooda kaga yimaada waxauna maamulka puntland ee diriirtu kala dhaxayso ku eedeeyey inay sabab u yihiin dagaalada soo laalaabtay ee ka dhacaya deegaanka tukaraq ee gobolka sool dagaaladaan iska soo horjeeda reer puntland weerar kula nihin ma nabcin waanu nabadgeliynaa iyagana intaa leegbaanu ka rabnaa waxaanu doonayna waxaynu ku ayno ina dhex taalo dooda aadkana waa deegaan reer iyo waa xadka ingiriiska tanaysa waa intaase inaynu geed hortii ku xariiro ee ayna arka iskaga lahayn iyagana ilaahay iyanu gadansiiyaa baan ka rajaynaya waayo soo baahna sabab kale oo maanta wax hadal lagu dhammayn karo oo geed hortii lagu dhammayn karo waxayna tahay waa khaldaya ninka loo roggalaya shan gaar shan joor baa waxay ii yimadeen ninka gobolka gaaji xumada walaha raxaysa iyo egan iyo africa unique shan goor bay diyaaradeeda ku dulmareen xagga galowyaha dul mareen shantii goor baa anigu nabadda waa la saxeen afar qodob baan mar walba anoo idinka ka wakiilo ku heshiiya waa noqon ogole annagu weerar mawl duulimaad kuma nihin dal kale iyo dad kale toona cid walba nabad baanu wadaa gudahageeda daan ku wadaa waxaanu heshiis ku nahay iyada oo dalkiis somalilan caalamku aqoonsanaa ee loola jira somalilan protectorate dhexenkii ay weliba qaybkaas halkaa aad ay walaaladayda laga horyimaadeen aan joogsano inaan ka wada hadalno si kastaba ha ahaatee dagaalka deegaanka tukaraq ee gobolka sool ayaa soo laalaabanayay muddooyinkii ugu dambeeyey iyadoona ay dhibaatooyin kala duwan soo gaareen shacabka iyo weliba kooxaha isku horfadhiya deegaankaasi baaritaano baaxadle ayaa xalay waxaa laga salmeeyey degmada hodan ee gobolka banaadir ciidamada booliiska degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa waxa ay xalay baaritaano baahsan ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee degmadaasi ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa waxa ay baareen gawaarida iyo dadweynaha lugeynaya waxaana inta ay ciidamadu ku guda jireen howlgalkii xalay lagu soo qabqabtay dhallinyaro badan oo ciidamadu ay uga shakisan yihiin inay ku lug leeyihiin falal amni darro oo ka dhacay degmadaasi ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay booliska kaasi oo ku aadan inay faahfaahin ka bixiyaan howlgalkii xalay ay ka sameeyeen degmada hodan iyo dilal ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya magaalada muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacayay dilal qorshaysan oo loo geysanayo dadka rayidka ah ee soomaaliyeed iyo shaqaalaha ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasi oo goobo kala duwan lagu dilayay kenya ayaa waxaa la sheegay in laga taageerayo dagaalanka al-shabaab ay kula jirto ee ka socda gudaha soomaaliya iyo weliba qaybo ka mid ah wadankaasi kenya dowladaha britain iyo jermani ayaa waxa ay ballan qaadeen in dowladda kenya ay ka taageerayaan la dagaalanka argagixisada ee al-shabaab sida ay baahisay warbaahinta istaad dowladaha britain iyo jermani ayaa waxa ay ballan qaadeen in dowladda kenya ay ka taageerayaan la dagaalanka al-shabaab sida ay baahisay warbaahinta standard media ee ku hadashay afka ingiriisiga safiiradda jermani u fadhisa dalka kenya ayaa waxa ay sheegtay in dowladdu ay ku dhowaad laba boqol oo milyan oo shilinka kenya ah ku bixinayso dagaalka ka socda soomaaliya ee lagula jiro al-shabaab gaar ahaan tababarka la siinayo ciidamada dowladda kenya waxaan ku bixin doonaa laba boqol oo milyan si aan u taageerno ka hortagga waxyaabaha qarxa ee ay sameeyaan ururka al-shabaab si ay ciidamada soomaaliya iyo kenya ay uga hortagaan qaraxyadaasi si ay naftooda uga badbaadiyaan sidaasi waxaa tiri safiiradda u fadhida kenya dowladda jarmalka wakiilka sare ee britain ayaa dhankiisa sheegay in taageero buuxda ay la garab taagan yihiin ciidamada kenya ee jooga soomaaliya si looga guuleysto al-shabaab oo dagaalkooda u gaaray qaybo ka mid ah wadankaasi kenya dowladda kenya ayaa al-shabaab waxa ay kula jirtaa dagaal xoogan oo ka socda gudaha soomaaliya ciidankooduna waxa ay ka mid yihiin howlgalka midooda afrika ee amisom wixii ka dambeeyey markii ay ciidamada kenya gudaha usoo galeen soomaaliya sanadii labada kun kow iyo tobankii al-shabaab ayaa waxa ay kordhiyeen weerarada ay la beegsanayaan ciidamada kenya iyo shacabkaba kaasi oo ka dhacaya qaybo ka mid ah wadankaasi kenya warkii duhur ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa ee dhanka iyo baay ayaan aadaynaa markan diiwaangelinta murashaxiinta maamulka koonfur galbeed ayaa maanta ka bilaabatay magaalada baydhabo ee gobolka baay guddiga doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta waxa ay bilaabeen diiwaangelinta murashaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee maamulkaasi qabashada diiwaangelinta madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay ku eg tahay labaatan iyo lixda bishan oo ku eg maalinta berri ah shanta bisha soo socota ayaa la filayaa inay dhacdo doorashada madaxweyne ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya guddigii hore ee doorashada maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay diiwaan geliyeen murashaxiin dhowr ah oo uu ka mid ahaa mukhtaar roobo obul mansuur ololaha doorasho ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa laga dareemayaa magaalada baydhabo ee gobolka baay sida ay qaar ka mid ah dadka shacabka ah ee ku sugan magaaladaasi ay warbaahinta usoo sheegayaan golaha wasiirada maamulka hirshabeelle ayaa maanta kulan ku yeelanaya magaalada jowhar ee caasimada maamulkaasi magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ayaa maanta waxaa kulan ku yeelanaya golaha wasiirada maamulkaasi hirshabeelle iyadoona ay ka doodi doonaan qodobo dhowr ah kulankan ayaa waxaa la filayaa inuu shirgudoomiyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare waxaana kasoo qeybgalaya inta badan golaha wasiirada maamulka hirshabeelle toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa golaha wasiirada maamulka hirshabeelle waxa ay dood ka yeesheen xeeroosaadka golaha wasiirada iyadoona deed dheer kadib la go-aamiyey in kulanka xigaa la meel mariyo waxaana lagu wadaa in golaha maanta ay meel mariyaan arrintaasi sidoo kalena shirka golaha wasiirada qodobadii looga hadlay axadii lasoo dhaafay ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga maamulka hirshabeelle sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka hirshabeelle iyo arrimo kale magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle gaar ahaan xarunta madaxtooyada ayaa waxaa ka socota diyaargarow ku aadan sida uu u furmi lahaa kulanka golaha wasiirada maamulka hirshabeelle iyadoona amniga aada loo adkeeyey wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada ee maamulka hirshabeelle ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxa ay howlgalka wadaan deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose wararka aan ka helayno deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ciidamada maamulka jubbaland ay ka wadaan howlgallo kala duwan kuwaasi oo ka dhan ah al-shabaab deegaanada howlgalka ay ciidamada ka wadaan ayaa waxaa ka mid ah araare muuse xaaji bangaani iyo deegaano kale kuwaasi oo la sheegay in al-shabaab ay ku leeyihiin fariisimo kala duwan oo horay marar badan ay u weerareen ciidamada maamulka jubbaland saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxa ay sheegeen intii howlgalka uu socday inay al-shabaab ka dileen laba dagaalame iyagoona tilmaamay in iska horimaad yar ay kala kulmeen ururka al-shabaab sidoo kale waxaa la sheegayaa degmada jamaameh ee gobolka jubbada hoose oo u dhow deegaanada oo howlgalka ka socdo inay al-shabaab ku sugan yihiin waxaana hadda warar hoose ay sheegayaan in deegaankaasi lagu arkayo diyaarado dagaal oo kor heehaabaya hawada sare ee degmadaasi goordhow dhegaystayaal waxaad maqli doontaan qodobadii caalamka balse markaan qadar yar oo adeega bulshada
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
madaxweynaha dalkaasi faransiiska ayaa ka hadlay banaanbaxyadii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay wadankaasi faransiiska madaxweynaha dalka faransiiska ayaa waxa uu cambaareyn dusha kaga tuuray dibadbaxyaasha qalalaasaha wata ee dabayaaqadii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacayay guud ahaan wadankaasi faransiiska dibadbaxayaasha ayaa waxa ay kasoo horjeedeen qarashaad lagu kordhiyey canshuurta laga qaado shidaalka wadankaasi madaxweynaha dalkaasi faransiiska ayaa meesha ka saaray dalabka dadkii dhigayay dibadbaxayaasha oo ka cabanayay qiimaha kor u kacay ee shidaalka wadankaasi waxa uu yidhi madaxweynaha wadankaasi faransiiska ceeb dushiina ha ahaato dhammaan kuwii weeraray ciidamada booliska shacabka iyo wariyaasha wadankan waxaa kaloo uu yidhi qallaase meel ugama bannaana dalkan faransiiska waana dal degan madaxweynaha dalkaasi faransiiska ayaa sidoo kale ku bogaadiyey laamaha ammaanka kaalintooda ay ka qaateen iyo qaabkii wanaagsanaa ay u guteen waajibaadkooda sharciga ah in ka badan boqol kun oo qof ayaa ka qayb qaatay dibadbaxayaasha looga soo horjeedo korarka qiimaha shidaalka ee ka dhacayay dalkaasi faransiiska afhayeen u hadlay dibadbaxayaasha ayaa waxa uu ku adkaystay in si nabad ah ay u dhigayaan dibadbaxa islamarkaana ay ra'yigooda ku soo gudbinayaan waxa uuna yidhi halkan uma joogno in aan booliska kula dirirno ama aan waxyeelayno ama aan qalalaaso abuurno balse waxaan doonaynaa oo keliya inaan dowladduna dhagaysato cabashadeennana ay aqbasho saraakiisha laamaha ammaanka ee waddankaasi ayaa waxa ay sheegeen in toban iyo sagaal qof ay ku dhaawacmeen dibadbaxayaashii ka dhacayay waddankaasi kuwaasi oo ay ka mid yihiin afar ka tirsan askarta booliska waddankaasi sidoo kale waxa ay sheegeen saraakiishu in afartan qof loo taxaabay xabsiyada waddankaasi warbaahinta qaranka ee faransiiska ayaa waxa ay ku warantay in dhowr wariye lagu weeraray magaalooyinka koonfurta waddankaasi ku yaala wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi faransiiska ayaa waxa uu dibadbaxayaasha ku eedeeyey inay dabada ka riixayso hogaamiyaha xisbiga midigta fog maria liban hase yeeshee dhankeeda maria fariin ayay u soo dhigtay barteeda twitter-ka iyada oo ku sheegtay in uusan daacad u ahayn qiimaha naaftada taasi oo ah shidaalka ugu badan ee ay isticmaalaan gawaarida dalkaasi faransiiska ayaa toban iyo labadii bilood ee lasoo dhaafay waxa uu sare u kacay ku dhowaad labaatan iyo saddex boqolkiiba guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegaystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo warkii duhur ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis intaa ayaan ku soo koobaynaa warka waxaa idiin soo saaray anigoo ah jila jaamac jile islamarkaana halkan idinkala socodsiinaya intaan ku kulmayno warkan warka xiga waa jila jaamac jile oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo